deeq isugu jirta noocyada kala duwan ee raashinka sida burka briiska sokorta saliidda kana timid xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku barakacay deegaanka yurkud ee gobolka gado qoysaska deeqda la gaarsiiyey ayaa dhowaan ka barakacay degmada luuq ee gobolka gado halkaas oo shaqaaqo dagaal beeleed ku dhex maray beelo walaala ah oo halkaasi wada dega qaar ka mid ah qoysaska deeqda ka faa'iidaysta ayaa u mahad celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyagoona sheegay in xilli adag gargaarka uu soo gaaray isagoona wax badan ka bedeli doona noloshooda waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam sababtaasoo keentay inaan u mahad celinno mucaawanada xilligeeda ku soo aaday xilligeedii ayay ku soo aaday waxaan rabaa mar iyo laba iyo saddexba inaan xasuusiyo mudane madaxweyne shan boqol oo qoys raashinkooda waa yimi tusaalaha ugu yar yurkud keligeed oon lagu darin baarbaares oo garabkayga joogto bashiiro aan lagu darin garis ameerika aan lagu darin waa afarta f d b ee ugu yaryar ee ugu sokaysay magaalada ugu dhow marka laga reebo yurkud keligeed afar kun iyo toddoba boqol oo qoys bay martigelisay ma wataan oo maacuun ma wataan oo dhar ma wataan sidaas daraaddeed waxaan madaxweynaha ka codsanayaa mar labaad tan waa bilow dhammaad ma aha ha harsanin hargelin ha seexanin adigu oo aan yurkud ummaddan ilaahay mas-uuliyadda kuugu dhiibay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan can raaciyat waxaad mas-uul ka tahay ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamo ku weydiin doono haddana aad waajibka gudatay sii dhammaystiro may ku soo dhaca horjoogaha bashiire raashinkii linaynka talagalay helnay qofkiiba may helnay haaf labaatan shan kiilo beri bur'e labaatan shan kiilo sokor'e labaatan shan kiilo beriis'e kiilo tamir'e saddex la saliid ah iyadii iyada sinkamaad nagaan ciddi gargaarkaas hadhinfideydii haddii madaxweyne ete haddii hibankaal ete haddii ciddi gargaarkaas ninkafideydii iyadii iyada ankamaad nagaan tarshani waxa ku galli xillo abaareed xillo colaad iyo hadhiile eedi godoomi kuweenkii bashiiri ahaa surkudatienu waa surunno raashinkii nahniinka talagali ilaahay lagama hadiye qofkii nafarkii edna labaatan iyo shan kiilo sokor e labaatan iyo shan kiilo bur e labaatan iyo shan kiilo bariis e aag saliid e kiilo tamar e nahniinka talagali helni galantakahaayna walnii wareejii mahadahan eliyaana ilaahay lagama hadiye madaxweynaga gadoomiyaagii isuuna niin weeray wala nii wareejayna isuuna mahadeliinkoodna awaaleeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale guddoomiyaha deegaanka yurkud oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyey madaxweynaha isagoona hayadaha samafalka ugu baaqayn sida ugu dhaqsiyaha badan ee gargaar la soo gaaraan dadka halkaasi ku nool raashinkii aan reer yurkud soo gaarsiiyey deeqda heed waan gadoonsinay labaatan iyo shan kiilo bariis ah labaatan kiilo labaatan iyo shan kiilo sokor ah labaatan iyo shan kiilo bur ah saddexle saliid ah keelo tamir ah madaxweyne aad baad u mahadsan tahay antaas qof walba waa gaarsiinay shantii boqoloo qoys aad noo soo dirtay nin walba raashinkiisa ayuu ku fadhiyaa ilaahay baa mahad u sugnaatay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad adaa ku mahadsan adiga iyo dowladdaada masaakiintii luu ku soo barkacday raashinkii si toos aad u gaarsiinay waa gadaasha anada raashinka lagu fadhi weeye waa ammaanadii aad noo soo dhiibtay waa nagala gadoomeen waxaan kuu soo jeedinaynaa ilaahay baa mahad leh sacaddii loogu talagalay ayaad soo gaarsiisay oo ay ku habbooneed hadda ka horna waad soo gaarsiisay ayadoo fatahaddii ay jirto raashinkii aad noo soo dhiibtay gacantaan ka saarnay nin walba wixiis waa waa ku fadhiyaa waad mahadsan tahay madaxweyne